bismillaahi raxmaan raxiim habey wacanoo wanaagsan dhegaystayaal idilkiin meel kastaad joogtaan iyo si kastaad noo maqlaysaan kusoo dhowaada barnaamijka wareega wararka dalsan
warniihow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaalana la hadal maxaa dhacay waddadu way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegtay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisii iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan ina kala dayuban acul baa loogu tawgalay
mar kale habeen wacan oo wanaagsan waa arbaco taariikhdu ay ku beegan tahay toddobada bisha februaayo qodobada barnaamijka caawa aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona wararkii ugu dambeeyey israsaaseyn ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo ilaalada cismaan xaadool oo kamid a xildhibaanada golaha shacabka ee ku dhex martay xaafadda irshaad degmada kaaraan ee gobolka banaadir ayaa barnaamijka kusoo qaadan doonaa qodobada kale aad maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya maanta dood adag ayay yeesheen doodaas maxay kaga hadleen xildhibaanadu diiraddu maxayse ku saareen barnaamijka ayaan kusoo qaadan doonaa haddii eebweyne laga helo maxkamadda gobolka banaadir maanta waxay u fariisatay dhegeysiga eedeed loo haysto mas-uuliyiin dowladeed oo ka tirsan hay-adda socdaalka wasaaradda maaliyadda iyo sidoo kale xafiiska antidhowraha guud ee qaranka barnaamijkan kusoo gudbin doonaa eedaasi qodobada kale caawa barnaamijkaad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona wararkii ugu dambeeyey shirar looga soo horjeedo damaca etoobiya ee badda soomaaliya ayaan sidoo kale barnaamijka kusoo qaadan doonaa farsamadu waa cabdiwahaab cabdiqaadir tabintana waa anigoo juula shaakir mar kale iyo wareega wararka dalsan
warkaal kaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
mar kale habeen wacan oo wanaagsan aan ku bilowbo markan warar kala duwan ayaa kasoo baxaya sirsaaseen ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo ku dhex martay guriga xildhibaan cusmaan xaadoole meel uu degan yahay oo kamid ah xogolaha shacabka baarlamaanka soomaaliya warar kala duwan ayaa halkaasi kasoo baxaya khasaare kala duwan ayaa ka dhashay inkastoo khasaaraha rasmiga ah aan ilaa iyo hadda la hubin goordhow waxaan eegi doonaa wararka xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalk ee soomaaliya xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya maanta dood xasaasi ah ay yeesheen waxayna halkaasi ka hadleen aragtidoodu ku aadan arrimo muhiim ah arrimaha maqaamka muqdisho ka mid ah iyo arrimo kale xildhibaanadu ay isku khilaafeen waa kuwan xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka oo maanta doodaas yeeshay
xildhibaanada kale kulli fasaxalaana bahayn waa xildhibaan keligiisa oo la fasaxay
waayahay een, horta hore waxaan u baahan nahay xildhibaano meeshaan shan saacii baray noo furan tahay bal in la sabro war xildhibaanada inta ka soo degto guddoomiyii labadiisii ku xigeen aawe guddoonkiyaa xataa baxaya macnihi marka waxaan u baahannahay in commitmenti la sameeyo oo dooda aan wada nimaano oo halkaan horta hore laga wada jeediyo ee, xildhibaanada la sharfo la is ixtiraam taas waa taas midda labaad guddoomiye meeshaan maalin dhoweyto waxaa ka dhacay rabsho fara badan Ma- maalin walbana rabsho inay golahu ka dhacdo sax ma ah qofka xildhibaanka ra'yi waa yeelo karaa ra'yigiisa in uu dhib ka soo gaaro ma aha sida uu tilmaamayo qodobka toddobaatanaad farqadiisa koowaad war haddii meeshaan kalxawaaji lala soo galay war haddii meeshaan maqasyo lala soo galay war haddii maanta aan caagado isla dhacayno maxaa la sugayaa ma in bistoolad inta lala soo galo waaba la ii sheegay maalin dhowta nin xildhibaan wuxuu ii sheegay nin kaleo xildhibaan oo bistoolad wato inuu ku arko golaha marka ma in la is-shuudgareeyo istooganna maa la sugaya horta guddoomiye uu sha'aadanow In adeerow na kala- waa ku mahadsan arrintaas iyadaa waxaan rabaa guddoomiye in aadan odaytinimadaada aad maalin walba ku saamixaysa inta meel iska dhigtid xeeroosaadka aad dadka marsiiso aadaad ku mahadsan tahay daraad waana ka hadalnay waana laga heshiyey dhibkii dhacay waxaan u caddaynay golaha hortooda in sulux iyo waanwaan dembe laga galaynin heer hoosaadka loogu dhaqmi doono golaha hortooda waa ku caddaynay marka hadda ajandaha iska wada taas ha u noqonin hadda waa laga daaweytii dhacday laakiin midda soo socota sharciga lagu kalbixi doona haddii aan la idmo middii maanta dhacdayna oo caagadaha laisla dhacayna ilaa maalintaad noo sheegtay in lagu dhaqmaayo xeeroosaadka kadib aniga halkaasaan fadhiyey caagaddu waa isegtay ilaaha iga bixiyey xildhibaanna waa ku dhacdaba murjaan aawe halkaasay uga dhacday xabadka dhaban cadaa meeshaan ka kaco wuxuu lahaa gacanaa i jaban isagaa oo odaya marka maalinta dambe inaan isfeerino oon isdilno maan sugaynaa arrintaas iyadaa guddoomiye siriyasa loo qaato waa kow waa ka gudba haa waa tegay waa ku socotaa ana la is jire Een, dhinaca kale haddaan ajendaha usoo laabto een, baarlamaanka waa laga hadlay waxaan xaq u leenahay oo ah in aan annaga dastuurkan wax ka beddelkiisa leenahay ma raba doodaas tirada badan inaan ku laabto laakiin waxaan rabaa inaan ka hadlo een, baarlamaanka ee dowlad dhiska soomaaliya markii koowaad ee labadii kun ee dib aan iskugu nimid axdigii qaran ee kumeel gaarkahay baynu la nimid kabacdi waxaa beddelay axdigii federaalka ahaa dowladdii koowaad ilaa iyo markii dambe oo laga soo gaaro siddeed boqolaatan shantii ee professional constitutionkan ay haysan la ansixiyey baarlamaan kasta iyo xukuumad kasta shaqadooda koowaad waxay ahayd dastuur dhammaystiran oo ummadda lagu kalaago xildhibaan daahir amiin jeso aan ku raacsana afartan iyo sagaal ilaa iyo konton iyo saddex qodobka sagaashanaad qodobka boqolaad wahaluma jara iyo qodobada dhan waa wada controversial waa iska hor imaanaya awoodaha sida loo kala leeyahay maamul goboleed hadday tahay sida heerarka maxkamadda loo kala leeyahay waxaasoo dhan nooma kala cadda dastuurkii kala caddey lahaa oo dukumentiga u ahaa waayo waxaa noor yaalla baarlamaankan wuxuu ku suntan yahay man sharafa nafsahu fa huwa shariif meeshaan ayadoo laga leeyahan arkaya baarlamaankii ugu liitay waay taariikhdaa sheegi doonta anugu taa hadda ma odhanayo laakiin baarlamaankan deynta ma la cafi lahaa hadduusan shuruucda ansixi lahayn
abka dahabalaas
mudanayaasha sharafta leh ee baarlamaanka waxaan rabaa marka koowaad inaan u tacsiyeeyo shacabkii soomaaliyeed ee shalay sida foosha xun loogu qarxiyey suuqa weyn ee bakaaraha ilaa iyo hadda wax tacsiyeyn ah ama damqasho ah lagama haayo dowladda federaalka soomaaliya waa nasiib darro maanta halkan in xildhibaano ay joogaan isku dagaalayaan gobolka banaadir annagaa iska leh aysan ka damqanaynin dadkaas ganacsatada soomaaliyeed iyo muwaadiniinta ee ku baaba'ay falkaas foosha xun ee shala ka dhacay suuqa bakaaraha waxaan rabaa inaan u sheego dadkaas baarlamaankan dad xildhibaano ayaad ii jooga idinku matalo kana shaqaynaya danihiinna iyo matalaadda aad u baahneedeen marka halkaas aan ka baxo waxaan rabaa inaan galo oo sidoo kale aan sheego in hay-adaha amniga ay ku fashilmeen inay sugaan amniga muwaadiniinta iyo ganacsatada garan maayo hay-adaha amniga wax ay ka shaqeeyaan runtii haddaa idii sheego haddii aan u soo noqdo guddoonka baarlamaanka baarlamaankan waxaan xubin ka ahay laba sano maalin walbo aayadaha qur-aanka ayaa lagu furaa laakiin waxaan markhaati ka nahay in xeroosaadkan aan lagu dhaqmin dastuurkana maalin walba halkan lagu jubiyo oo lagu tunto annagana aan raalli ka nahay ma aqaan waxa aan kitaab ugu dhaarannay haddii aanan dastuurka aanan difaaci karin marka waxaan baarlamaanka guddoonkiisa kula talinayaa in ilaahay laga cabsado oo aayadaha qur-aanka halkan laga akhrinayo lagu dhaqmo marka aan u soo noqdo arrintan dastuurka ku saabsan waxaa ceeb ah inuu maanta baarlamaanka oo aan ka doodayno annagaa waxaan xaq u leh iyo uma lihin rag magaalada muqdisho guryo ugu kiraysan yahay oo soo tartamay maanta siyaasadda soomaaliya inay ka hadlaan waa xaaraan haddii aan taas annaga ka ogolaanno waa damiir xumo dastuurka annaguna hor yaallaa dastuurkan inaan dhammayno ayay ummadda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed ay naga sugayaan marka taas waxaan ka leeyahay dastuurka waa la socodsiinayaa insha allah waa la dhammaystirayaa waana waajibna saaran ciddii dood ka qabtana baarlamaanka ha imaato baarlamaankii u taallaa qodobkiisa lixdan iyo saddexaad ee dastuurka ayaana siinaya waajibkaas marka ragga guryahooda fadhiyo guryahooda tartiib t v-ga ha ugu daawadaan halkan waxaa ugu dambeeya oo rabaa inaan ka hadlo midnimada ummadda soomaaliyeed sida aad la socotaan ra-iisul wasaaraha etoobiya shalay baarlamaankiisa ayuu khudbad ka hor jeediyey uu leeyahay waalidiinteennii ayaa bad noo waayey annaga carruurteenni yaa bad weyn waa xaqiiq jirto waaye annagana halkan ayaan fadhinaa oo aayadihii qur-aanka inaan halkan ku akhrisanno aanan waxba ka soo qaadayn ninkaas khatartiisa ayuu leeyahay ma aqaan inta la socotay intaan la soconin dadku waxay dhahaan ilaahay aan la hadlay ilaahay maalin walba aan hor tagnaa aan barinaa aan la hadalnaa laakiin asigu wuu dhaafa xadkaasoo wuxuu leeyahay ilaahay aa ila hadlay waa khatar meesheedii jirto aan u baahan nahay inaan hurdada ka kacno ma aha inaan boqol calan la orodno ma aha inaan maamul goboleedyo meeshaan aan isku durno oo aan dhahno hebel ayaa gogol fidiyey ee aan ka soo horjeesanno iyo hebelaasaan yidhi bahasha meeshaas way soo dhaaftay xildhibaanow hurdada ha laga kaco dalkan difaaciduu rabaa dalkan wuxuu rabaa inaan waajibaadkeenna gudanno oo midnimadiisa aan ka shaqayno midnimadiisuna waxay ku jirtaa dastuurka oo lasoo afjaro oo lasoo dhammeeyo kala taagnaansho iyo madadaa jirto iyo waxaa iska daaya baarlamaankaanay u taallaa waa waajibna saaran waa annaga annaga meeshaan uma imaanin inaan maaragtay maalmuba aan ku doodno oon ka saarno dalkan marxaladda uu maraayo inaan ka saarno ayaana loo soo igmaday marka mar labaad mar saddexaad waa ku celinayaa rag guryo muqdisho ugu ugu uga kiraysan yahay oo wax xil ay ay waajib uusan dalkan ka saarnayn oo u dhaaranin inaan maanta kor u fiirino oo dhahno waxaa waaye hebel iyo hebel ashiraya waa ceeb waaye waa wax annaga naqabta ma aha mana yeelayno dastuurkaanna wuu soconayaa waa la dhammaystirayaa insha allah waa mahadsantihiin Een,
caruurta maanta markii ay dhashaanba waxa ay ku oyayaan magaca caanaha ay ugu jecel yihiin waan maqlaaye manaas sii buu ku leeyahay nutri baby wuu ku oynayaa nutri baby waa caano noocee ah waa caanaha labaad ee naaska ku xiga kana gara magacoodaba inay yihiin kuwa ugu nafaqada badan uguna habboon cunug kasta oo dhashaa in naaska loo raaciyo
canuga caanaha ka soo dhex bartay caloosha hooyadiis iga dheh intaan dhalin ka hor aan ku ducaysan jiray cunugayga inuusan makace makore alla iiga dhigin bababa duco uu ilaahay ka aqbala iga dheh nutri baby waa ku bilow cunug kasta marka uu dhasho ilaa uu ka gaaro lix bilood lix bilood ilaa iyo labayo toban bilood waxaadna ka helaysaa dukaan kasta iyo farmashi kasta oo kuugu dhowa ee hooyo la sii naaskaaga adna abbo biilka guriga ugu dar waa nafaqa buuxda oo caano ah alricaaya kaamil ah nutri baby caanaha keliya haysta shahaadada midooda yurub
bangiga dahabshiil dahabshiil bank
dahabshiil habka iyo hanaanka ay ku shaqayso waa heerkii u sarreeyo horaa la ysugu sheego hadaltaa kama taagnaa waa hoy ammaano hantidaad degataa horarkaa ma dafee dahabshiil bank ku hagaago hantidaada ku kaydso horumarka dhaqaale halkuu maanta joogo ama uu harsanayo dahabshiil banki baa hindisood halgan dheer u gasho hadaltaa kama taagnaa xawaalad la hubo hantidaad ku dirtaa marna aan hakinaynin oo halkii aad la jeclayd hal daqiiqa gudahood hoo un ku dhahaysa dahabshiil bank ku hubnaa oo waa hadda dhig iyo kaala qaada haddeer ganacsiga haddaad maalgelin haminaysid dahabshiil baa u heeganay hadafkaagu sheego howlaha dahabshiil waa horumarka dadkayga hadima gaadhiyo alluu balaaye ka haay dahabshiil group bangiga dahabshiil waa bangi ammaano oo xifdinaya hantidaada bangiga dahabshiil waxa uu ku maalgelinayaa ganacsiga sida guryaha beeraha gaadiidka warshadaha iyo wixii la mid a xawaalada dahabshiil hungo ma leh waa hadda dhig hadda uun ka qaado waxaanay xafiisyo ku leedahay dhammaan caalamka oo dhan dalka gudihiisana degmo iyo tuulo kasta waa kuugu diyaar dahabshiil xarumaha ugu waaweyn dahabshiil group ee muqdisho ugu hagaag bakaaro tarabiano iyo camar weyne
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac balas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeegga xirmooyinka anfac balas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balas xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookkeen oo ah facebook com hormud hormuud for g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeegga gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeje waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaaddo xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeega gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
subersign design design daabacaad kuleh sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfaned qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersign waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeyo wada dhijitaal ah subersign brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersign dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg weye shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaa magaaladana isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku aburadhay ka daabacdan subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersayn subersayn design
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa macleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa bakhaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
daryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay Haa.
maraq digaaga jimbo haa iidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale Eh.
isagu un maanta noo qoosha muufadaan ku cunnin
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa
bishaaro bishaaro bishaaro waxaa loogu bishaareenayaa dhammaan dadweynaha soomaaliyeed in cisbitaalka mukarama sbeshaality hosbital uu soo kordhiyey dhakhaatiir hor leh sida dhakhtarka cudurrada wadnaha dhakhtarka dhiigkarka iyo sokorta dhakhtarka cudurrada carruurta dhakhtarka qalliimada haweenka sida burooyinka minka burooyinka ugxansidayaasha isku furanka haweenka minka hooyada oo soo dabca kaadihaysta oo soo dabacda tubada saxarada oo soo dabacda dhakhtarka qalliimada guud dhakhtarka baabasiirka iyo dhalmala'aanta ragga dhakhtarka cudurrada ku dhaca cunaha dhegaha iyo sanka umuliso heegan oo afar iyo labaatanka saaca iyo gargaarka degdega hoosna afar iyo labaatanka saaca karamay sbeshaality hosbital sidoo kale waxaad ka heli kartaa kombiyuutarra casri ah sida kombiyuutarka wadnaha luku jirta qanjirka dhuunta qanjirka xiniyaha qanjirka kaadida iyo xididada dhiigga sheebaar casri ah iyo qayb gaar ah oo loogu talagalay shuunbiyoodka wixii faahfaahin intaas dheer fadlan horey u gaar cisbitaalka mukarama sbeshaality hosbital oo ku yaala dhismihii hore gaarka isgoyska fagax ama waac tirsaga isgaarsiineed eberle xalshan soddon iyo saddex soddon iyo saddex siddeetan iyo sagaal eberle xalshan toddobaatan iyo saddex labaatan iyo laba labaatan iyo shan ama eberle xal saddex eber afar afartan iyo afar afartan iyo saddex mukarama sbeshaality hosbital
ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray wadada ka leexata hotel beder ex hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ay intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada ilcaaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta inta umri ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagaama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolar bar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sirdho simi kaarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda ha hadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowgla'aan ku isticmaal
dhaaxaana sugteenoo saadaal ku jirteenee soomaalay sahankii somtel baan ku helnee soo qaata haddeer sibkaarka somtel shaqa buu saqiraayo sahalkaaga dhigaayo soo qaada haddeer iidahab baa la socda si walba ku anficee adigoon marna seegin soo qaada haddeer sidiisaba iidahab waa tiknoloji saxan oo hantidaada sugaayee sibkaarka somtel soo qaada haddeer socod iyo daalkii kuleelkaiyo siigadii waxaa meesha ka saaray simikaarka somtel oo iidahab baa la socdaee soo qaada haddeer suuqyada ku aado waxaad soo gadanayso iidahab ku soo tuur soomaala iidahab waxbarashada kusii bilalka kusii dhiib adna taad sugaysa ama sooriye u lahayd ii dahab ku soo tuur gadigeen ka sinaanaa oo simkaarka somtel sidanaa kulligeen ii dahab waa hanti lacageed oo kugu jirta moobaylkaaga ammaankeeduna uu sugan yahay ku dhiib ama ku qaado ii dahab biilka guriga waxbarashada caafimaadka korontada biyaha iyo wixii la mid a akaankaaga dahabshiil ii dahab ugala soo bax ama ha lagugu soo diro si aad u furato adeega ii dahab qaado simkaarka somtel shirkadda somtel u doono hadal fasiixa internet xawaare sare leh ama ila soo hadal ii dahab iyo somtelba waxa ay hoos tagaan
iidahab isticmaal oo ku adeega weliga
simanaysa harlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashe sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subersayn tayadooda soomaalaha u codaysi
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saaren ama aan kala soocin subersayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiya abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersayn oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka imigreshinka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahson ama wa leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberle xal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooye howlihii badnaa mar kaley sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeenoo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta ilaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaanay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobaylkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cillad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cillad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha
aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaa doran Premier Wallet waa application cusub oo kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier waa iska diiwaangelin karaan Premier Wallet.
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamula kartaa.
lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa Ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda.
inta ay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa play storeka ama app storeka
شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiis xiriirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeed urta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday
barnaamijka wareegga wararka ayaad dhegeysanaysaa raadiyaha dalsane muqdisho idinkaga imaanaya maxkamadda gobolka banaadir waxaa ay u fadhiisatay dacwad musuq oo loo heysto saraakiil ka tirsan dowladda soomaaliya saale cali maxamuud dabaan ayaana ka hor akhriyey maxkamadda eedda loo heysto ilaa iyo labayo toban eedeysane oo ay ku jiraan agaasimaashii hore hay-addan ee hay-adda socdaalka jinsiyada soomaaliya maxudiin jiris ayaa kamid ah koofi cabdul iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale saalax cali maxamuud dabaan ayaana fadhiga ka akhriyay maxkamadda eedda loo heysto eedeysanaasha
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما أنت أول تاريخ تهاي تضمد بيشا لبعض لما كون أفر لبعتنك محكمة قبل كبنادر وحي أوفر دي سنة سهاد لجيسيغا كيس دعوذات كعقاب تاه إلا مركيسو يهاي كون أفر تانية شان لما كون سدح لبعتن كاسو إيدي سلان إيكيهين لبعي تبان إيدي سنة أو إي مثل أيان أما دفاع أيان قرارنا محكمة هورتها فرديه kuwaasoo xafiiska xeerlaaliyaha guud kusoo eedeeyey xatooyo xoolo dadweyne iyo musuq maasuq iyo been abuur dukumenti taariikhdu markay aheeday kow iyo soddonkii bishii koobaad laba kun afar iyo labaatanka maxkamadda gobolka banaadir waxaa soo gaaray eed wax ka bedel uu soo bedelay waafaqsanna qodobka boqol kow iyo toban ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed xafiiska xeerlaaliyaha guud taasoo maxkamadda horteeda taalla eedii horena wax looga soo bedelay sidaa darteed eedan waxaa ku eedaysan ama eedaysanayaal ka ah laba-iyo toban eedaysane oo ah kuwa qareennada maxkamadda horteeda jooga ay difaacayaan Ee, sidaa darteed sida uu jidaynayo qodobka boqol kow iyo toban ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed haddii xafiiska xeerlaaliyaha guud eedda wax kabedel ku sameeyo maxkamadduna ay ka aqbasho eeddaas wax kabedelkeeda waxaa waajib noqonaysaa in eedda loo sii akhriyo marlabaad eedaysanayaasha taas oo habraaca ku xusan qodobka boqol kow iyo toban uu farayo sidaa darteeda maxkamaddu ee, mar labaad waxay u akhri doontaa eedda eedaysanayaashii ee, xafiiska xeelaadaha guud kusoo eedeeyey eedda musuq maasuq ah si waafaqsan qo- ee, xeerka wax kabedelka xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed ee, xeer siddeetan iyo afar maxkamaddu waxay jawaabta u qori doontaa inay ku jawaabeen inaynan dembi gelin ama eedeysanayaasha eedda xafiiska xeelaalinta usoo jeediyey aana gelin kadibna waxaa ee, bilaabo doona habraacyada ku xusan qodobada ka dambeeya oo maxkamaddu fari doonto maxkamaddu waxay eedda u akhrinaysaa eedeysanaha ugu horeeya oo ah maxamed aadan jimcaale koofi ee, ina madiine maxamed nuur dhashay labaiyo tobankii bishii tobanaad kun sagaal boqol siddeetan iyo shantii ku dhashay beledweyne ahaana agaasimihii guud ee hore ee hay-adda socdaalkii jinsiyadda ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya haddana maqano ah eedda koobaad ee eedeysane maxamed aadan jimcaali koofi waxa uu xafiiska xeerlaaliyaha guuda qaranku kusoo eedeeyey qodobka laba boqol afartan iyo kow fikradiisa koowaad ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo lala akhriyay qodobka toddobaatan iyo kow oo ah ka qayb qaadasho dembi ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed sababtoo ah wuxuu si ula kaca uu kacay ugana qayb qaatay ficil xatooyo-xeelo dadweyne loosasho iyo ku-taklifal hanti iyo dakhli dowladeed oo uu mas- ilaalinteeda iyo xereynteeda mas-uul uga ahaa dowladda dakhligaas oo ah kan ka soo xeran jiray adeega bixinta baasaboorada iyo adeega fiisa kordhinta dalku-joogga gobollada hantida uu xadideeda ka qayb qaatay oo dhan saddex milyan shan boqol iyo afartan kun boqol toban iyo sideed dollar asiga oo ha- hantida uu xaday uga faa'iidaystay naftiisa kiiskan waxaa dhibana ka qaranka soomaaliyeed goobta uu dembigu ka dhacay waa hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya taariikhda dembigu dhacay waa kowdii bishii koowaad laba kun sideed iyo tobankii ilaa kun iyo soddonka bishii tobanaad laba kun kow iyo labaatankii eedda xafidka xeeladaha guud usoo jeediyey maxamed aadan jimcaale Ko- koofi oo ah eedda koowaad ee ku xusan laba boqol afartan iyo kow faqradiisa koowaad oo ah xatooyo xoolo dadweyne maxkamaddu waxay u diiwaan gelinaysaa in uu uga jawaabay faldambiyeedka xafiiska xeelaanta uu soo eedeeyey ma gelin eedda labaad ee eedaysanaha koowaad maxamed aadan jimcaale koofi waxaa xafiiska xeeladaha guud ee qaranka usoo eedeeyey eedda ku xusan qodobka laba boqol konton iyo shan ee xeerka ciqaabta soomaaliya ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo gudasho la-aan waajibaad iyo mas-uuliyad xafiis dowladeed si waafaqsan qodobka labaiyo tobanaad afartan iyo lixaad fakradiisa koowaad iyo qodobka konton iyo shanaad ee sharci lambar toddobayo toban soona baxay shan iyo labaatankii bishii labaiyo tobanaad laba kun sagaaliyo toban ee sharciga maareynta maaliyadda guud sababtoo ah waxa uu si ula kac ah u- u dayacay islamarkaana uu dib u dhigay ee, qabashada howl rasmi ah taas oo musuq iyo wax isdabamarin ka socotay waaxda ajaanibta ee hayadda socdaalka iyo jinsiyadda oo uu mas-uul ka ahay sargaal oo uu ka ahaa sargaal idman taas oo ay waajib ku ahayd in uu ilaaliyo kormeero mar walba dayacaadaas iyo mas-uuliyad darradaas uu sameeyey waxaa ka dha- waxaa ka dhashay musuq maasuq hantida dowladda ah taas oo gaaraysa lacagteedu ay gaarayso afar milyan saddex boqol afartan iyo shan kun sagaal boqol iyo afartan dollar kiiskan waxaa dhibana ka ah qaranka soomaaliyeed goobta uu dembigu ka dhacay waa garoonka diyaaradaha ee aadan cabdullahi cismaan ee magaalada muqdisho taariikhda dembigu dhacay waa sideedii maarso laba kun sideed iyo tobankii ilaa kow iyo soddonkii bishii tobanaad laba kun kow iyo labaatanka eedda labaad ee xafiiska xelaalyaha guud ku soo eedeeyey maxamed aadan jimcaale koofi ee ah ka- ee ma ah midda ku xusan qodobka laba boqol konton iyo shan ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobada labaiyo tobanaad afartan iyo lixaad fakradiisa koowaad iyo qodobka konton iyo shanaad ee sharciga maareynta maaliyadda guud maxkamaddu waxay u diiwaan gelinaysaa inuu uga jawaabay in uunan gelin faldembiyeedkaas xafiiska xeelaalintu ku soo eedeeyey eedda saddexaad ee eedaysanaha koowaad maxamed aadan jimcaale koofi waxaa xafiiska xelaalyaha guud ku soo eedeeyey eedda ku xusan qodobka laba boqol afartan iyo sideed ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed sababtoo ah waxa uu laaluushay sargaal u xil saarnaa baarista hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda sargaalkaas oo ka tirsanaa xafiiska hantidhawaha guud ee qaranka asiga oo u fududeeyey in la siiyo in la siiyo qandaraas shirkad gaar loo leeyahay asiga oo isticmaalay magaca shirkad- shirkadda iyo awoodda xafiiska sharciyadda iyo awoodda xafiiska dowladeed ee uu joogay si aan loo helin faldambiyeedyada maaliyadeed ee ka dhex jiray hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda kiiskan waxaa dhibana ka ah qaranka soomaaliyeed goobta uu dembigu ka dhacay waa hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda taariikhda dembigu dhacay waa lixdii bishii kow iyo tobanaad laba kun toddoba iyo labaatanka laba kun eh, toddoba iyo tobanka eedda saddexaad ee xafiiska xeerlaalyaha guud ee qaranka kusoo eedeeyey ee eedaysanaha koowaad oo ah maxamed aadan jimcaale koofi eeddaasoo ku xusan qodobka laba boqol afartan iyo sideed ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed taasoo ah in uu laaluush bixiyey si uu uga daaqsado amba aan loo baarin hay-adda ee musuq maasuqa ka socday eeddaas xafiiska xeerlaalinta kusoo eedeeyey maxkamaddu waxay u diiwaan gelisay inuu uga jawaabay inuuna faldambiyeedkaas gelin eedda afaraad ee eedaysanaha koowaad maxamed aadan jimcaale koofi waxaa xafiiska xelaalyaha guud ee qaranka kusoo eedeeyey qodobka labaad fakhridiisa koowaad labaad iyo saddexaad iyo qodobka labaatan iyo sideedaad ee sharci lamber kow soona baxay kow iyo labaatanki bishii labaad laba kun lix iyo tobankii sharciga ka hortaga lacag dhaqida iyo maalgelinta argixisada ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo lala akhriyay qodobka soddon iyo sagaalaad fakhridiisa koowaad xarafkiisa baa oo ee ah sifaalaha dembiga cusleeya ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed sababtoo ah wuxuu galay dembi hodmid sharci darro ah asiga oo hantiyey heestay bedelay qariyey daboolay raad tiray isticmaalay ama xawilay lacag uu ku helay sifo sharci darro ah lacagtaas oo ah mid aad mid uu ka lunsaday ka xaday ka musuq maasuqay dakhliga dowladda uga soo xiran jiray adeega bixinta baasaboorada iyo adeega fiisa kordhinta dalku jooga ee gobollada ee uu sargaalka idman ka ahaay asiga oo falkaas u sameeyey si uu u qiro si uu u qariyo faldembiyeedyo kale faldembiyeedyo kale oo ah dembiga ku xusan laba boqol afartan iyo kow fakrada koowaad ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed kiiska waxaa dhibana ka aqranka soomaaliyeed goobta uu dembigu ka dhacay waa hay-adda socdaalkii jinsiyadda ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya taariikhda dembigu dhacay waa kowdii bishii koowaad laba kun sideed iyo tobankii ilaa soddon kowdii bishii la- tobanaad laba kun koo iyo labaatankii eedda xafiiska xeerlaaliyaha guud ku soo eedeeyey ee ah eedda afaraad ee uu usoo jeediyey eedeysane maxamed aadan jimcaale koofi ee ah eedda ku xusan qodobka labaad fakhridiisa koowaad labaad iyo saddexaad iyo qodobka labaatan iyo sideedaad ee xeerka lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada maxkamaddu waxay u diiwaangelinaysaa inuu uga jawaabay inuuna faldembiyeedkaas gelin eedeysanaha labaad cabdulqaadir cilmi cali cabdul ina xabiibo cali xasan dhashay labayo tobankii bishii labaiyo tobanaad kun sagaal boqol sagaashan kun sagaal boqol siddeetan iyo siddeedii ku dhashay kenya ahaana agaasimihii guud ee hore ee hay-adda socdaalkii jinsiyadda ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya haddana maqana ah eedda koowaad ee eedeysanaha labaad cabdulqaadir cilmi cali cabdul waxaa xafiiska xeerlaalyaha guuba qaran ku soo eedeeyey eedda ku xusan qodobka laba boqol afartan iyo kow fikradiisa koowaad ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo lala akhriyay qodobka toddobaatan iyo kow oo ah ka qayb qaadasho dembi ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed sababtoo ah wuxuu si ulakaca ugu kacay ugana qayb qaatay ficil xatooyo xoolo dadweyne lunsasho iyo ku-tagrifal hanti iyo dakhli dowladeed oo uu ilaalinteeda iyo xiranteeda mas-uul uga ahaa dowladda dakhligaas oo ah kan ka soo xiran jiray adeega bixinta baasaboorada iyo adeega fiisa kordhinta dalku jooga gobollada hantida oo xadid oo xadideeda ka qayb qaatay waxa ay dhan tahay hal milyan siddeed boqol afartan iyo shan kun afartan iyo afar dollar asiga oo hantida uu xaday uga faa'iidaystay naftiisa kiiskan waxaa dhibankaa qaranka soomaaliyeed goobta uu dembigu ka dhacay waa hay-adda socdaalkii jinsiyadda taariikhda dembigu dhacay waa kow iyo soddonkii bishii tobanaad laba kun kow iyo labaatankii ilaa soddonkii bishii lixaad laba kun saddex iyo labaatanka eedda uu kusoo eedeeyey xafiiska xeerlaalyaha guud eedeysanaha labaad oo ah cabduqaadir cilmi cali cabdul ee ku xusan qodobka laba boqol afartan iyo kow fakradiisa koowaad ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo lala akhriyay qodobka toddobaatan iyo kow maxkamaddu waxay u u qoraysaa ama u diiwaangelinaysaa inuu uga jawaabay inuuna faldembiyeedkaas gelin eedda labaad ee eedeysanaha labaad cabduqaadir cilmi cali cabdul waxaa xafiiska xeerlaalyaha guud ee qaranka kusoo eedeeyey eedda ku xusan qodobka laba boqol konton iyo shan ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo ka gaa iyo ka guda iyo gudasho la-aan waajibaad iyo mas-uuliyade mas-uuliyad xafiis dowladeed si waafaqsan qodobka labaiyo tobanaad afartan iyo lixaad fakradiisa koowaad iyo qodobka konton iyo shanaad ee sharci lambar toddoba iyo toban soona baxay labaatan iyo shantii bishii labaiyo tobanaad kun saga- eh, laba kun sagaal iyo tobankii ee sharciga maareynta maaliyadda guud sababtoo ah wuxuu si ulakaca u- u dayacay islamarkaana uu dib u dhigay qabashada howl rasmi ah taas oo taas oo ah musuq maasuq iyo wax isdabamarin ka socotay waaxda ajaanibta ee hadda socdaalkii jinsiyadda oo uu ka mid oo uu oo uu ka ahaa sargaal idman taas oo ay waajib ku ahayd inuu ilaaliyo kormeero mar walba dayacaad iyo mas-uuliyad darrada aad uu sameeyeyna ay ka dhalatay in la lunsado lacag dhan saddex milyan afar boqol sagaashan iyo sagaal kun sagaal boqol iyo siddeetan dollar kiiska waxaa dhibana ka qaranka soomaaliyeed goobta uu dembigu ka dhacay waa ga- garoonka diyaaradaha taariikhda dembigu dhacwaa kow iyo soddonkii bishii tobanaad laba kun kow iyo labaatan ilaa soddonkii bishii lixaad laba kun saddex iyo labaatanka eedda labaad ee eedaysanaha labaad wax- ay u soo jeediyey xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranku ee ku xusan qodobka laba boqol konton iyo shan iyo qodobka laba iyo tobanaad afartii lixaad farqadiisa koowaad iyo qodobka konton iyo shanaad ee sharciga maareynta maaliyadda guud ee maxkamaddu waxay u diiwaan gelinaysaa inuu eedaysanahaas uga jawaabay in uuna faldimbiyeedkaas gelin eedda saddexaad ee eedaysanaha labaad cabduqaadir cilmi cali cabdul waxaa xafiiska xelaalyaha guud ee qaranku kusoo eedeeyey qodobka labaad fakradihiisa koowaad labaad iyo saddexaad iyo qodobka labaatan iyo sideedaad ee sharci lambar kow soo baxay kow iyo labaatankii bishii labaad laba kun laba kun lix iyo tobanka sharciga oo ah sharciga ka hortagga lacag dhaqida iyo maalgelinta argagixisada oo lala aqriyo qodobka soddon iyo sagaalaad fikradiisa koowaad xarafkiisa baa oo ah sifaalaha dembiga cusleeya ee xeerka ciqaabda soomaaliyeed sababtoo ah wuxuu galay wuxuu galay dembi hodmid sharci darro ah asiga oo hantiyey heestay bedelay qariyey daboolay raatilay isticmaalay ama xawilay lacag uu ka helay ku helay sifo sharci darro ah lacagtaas oo ka mid ah lacagtaas oo ka lunsaday ka xaday kana musuq maasuqay dakhliga dowladda uga soo xiran jiray adeega fiisa kordhinta dalkujoogga ee gobollada iyo adeega bixinta baasaboorada ee uu sargaalka idminka ahaa asiga oo falkaas u sameeyey si uu u qariyo faldimbiyeed kale oo ah midka ku xusan qodobka fakradiisa koowaad ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed eedda saddexaad ee xafiiska xeerlaalintu u soo jeediyey eedaysanaha labaad oo ah cabduqaadir cilmi cali ee ah eedda ku xusan qodobka labaad fakradiisa koowaad labaad iyo saddexaad oo lala aqriyo qodobka soddon iyo sagaalaad ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed xarafkiisa fakradiisa koowaad xarafkiisa ba maxkamaddu waxay u diiwaan gelinaysaa inuu eeddaas uga jawaabay in uuna gelin kiiskaana wuxuu ka kiiskaana waxaa dhibana ka qaranka soomaaliyeed goobta uu dembigu ka dhacay waa garoonka diyaaradaha taariikhda dembigu dhacay waa kow iyo soddonkii bishii tobanaad laba kun kow iyo labaatanka ilaa soddonkii bishii lixaad laba kun saddex iyo labaatanka eedaysanaha saddexaad Xus- cusmaan xasan cosoble ina ceeblo raage cawaale dhashay kowdii bishii koowaad kun sagaal boqol lixdan shantii ku dhashay beledweyne ahaana agaasimo ku-xigeenkii hore ee aga ahaana ku-xigeenkii hore ee agaasimaha guud ee eedda socdaalka iyo jinsiyadda ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya haddana maqana ah eedda koowaad ee eedaysanaha saddexaad cusmaan xasan cosoble waxaa xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranku kusoo eedeeyey eedda ku xusan qodobka laba boqol afartan iyo kow fakradiisa koowaad ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo lala akhriyo qodobka toddobaatan iyo kow oo ah ka qayb qaadasho dembiye isla xeerka ciqaabta soomaaliyeed sababtoo ah wuxuu si ula kaca uu kacay uga qayb qaatay ficil xatooyo xoolo dadweyne xoolo dadweyne loosasho iyo ku takrifal hanti dowladeed hanti dowladeed dakhligaas oo ah kan ka soo xiroo jiray adeega fiisa kordhinta dalku jooga iyo adeega bixinta baasaboorada gobollada hantida hantida uu xadideeda ka qayb qaatay oo dhan afar boqol iyo sideed kun laba boqol kow iyo toban dollar asiga oo hantida uu xaday uga faa'iidaystay naftiisa kiiskan waxaa dhiban ka ah qaranka soomaaliyeed goobta uu dembigu ka dhacay waa hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda taariikhda dembigu dhaca waa toddobadii bishii koowaad laba kun iyo labaatan ilaa soddonkii bishii lixaad laba kun saddex iyo labaatanka eedda xafiiska xeerlaaliyaha guud u soo jeediyey eedaysanaha saddexaad oo ah cusmaan xasan cosoble eeddaas oo ah midda ku xusan qodobka laba boqol afartan iyo kow fakhridiisa koowaad oo lala akhriya qodobka toddobaatan iyo kow oo ah inuu xatooyo xoolo dadweyne galay hanti dowladeedna uu lunsaday hantida lagu soo eedeena ay tahay afar boqol iyo sideed kun laba boqol kow iyo toban dollar eeddaas loo soo jeediyey maxkamaddu waxay u diiwaan gelinaysaa inuu uga jawaabay in uuna faldimbiyeedkaas gelin eedda labaad ee eedaysanaha saddexaad xusmaan xasan cosoble waxaa xafiiska xeerlaaliyaha guuda qaranka kusoo eedeeyey qodobka labaad fakriyihiisa koowaad labaad iyo saddexaad iyo qodobka labaatan iyo sideedaad ee sharci lambar kow soo baxay kow iyo labaatankii bishii labaad laba kun lix iyo tobankii sharciga ka hortaga iyo lacag dhaqidda maalgelinta argagixisada ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo lala akhriyay qodobka soddon iyo sagaalaad fakradiisa koowaad xarafkiisa ba oo ah sifaalaha dembiga cusleeya ee xeerka ciqaabda soomaaliyeed sababtoo ah wuxuu si sababtoo ah wuxuu galay dembi hodmid sharci darro ah asigoo hantiyey heestay bedelay qariyey daboolay raatira isticmaala ama xawilay lacag uu ku helay sifo sharci darro ah lacagtaas oo ah lacagtaas oo ah mid uu ka lunsaday ka xaday ka musuq maasuqay dakhliga dowladda uga soo xidhoon jiray adeega fiisa kordhinta dalku joogga gobollada asiga oo ficilka u sameeyey si uu u qariyo faldimiyeed kale oo ah midka ku xusan qodobka furadiisa koowaad ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed kiiskan waxaa dhibana ka aqranka soomaaliyeed goobta uu dembigu ka dhacay waa hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda taariikhda dembigu dhacay waa toddobadii bishii koowaad laba kun iyo labaatan ilaa soddonkii bishii lixaad laba kun saddex iyo labaatanka eedda xafiiska xeerlaaliyaha guud kusoo eedeeyey eedeysanaha saddexaad oo ah eeddii labaad oo ah midda ku xusan qodobka labaad fakradiisa koowaad labaad iyo saddexaad iyo qodobka labaad iyo sideedaad oo lala akhriya qodobka soddon iyo sagaalaad fakradiisa koowaad xarafkiisa ba ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed maxkamaddu waxay u diiwaan gelinaysaa in uu eedeysano uga jawaabay inuuna falkaas gelin eedeysanaha afaraad jacfar maxamed axmed ina ina saalaxo axmed xayne dhashay tobankii bishii tobanaad kun sagaal boqol toddobaatan iyo labadii ku dhashay jowher ahaana agaasimihii guud ee hore ee ee waaxda dakhliga ee wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya haddana maqana ah eedda koowaad ee jacfar maxamed axmed waxaa xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka kusoo eedeeyey eedeysane jacfar maxamed axmed eedda ku xusan qodobka laba boqol afart- laba boqol konton iyo shan ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo gudasho la-aan waajibaad iyo mas-uuliyad xafiis dowladeed si waafaqsan qodobka laba iyo tobanaad afartan iyo lixaad faqridiisa koowaad iyo qodobka konton iyo shanaad ee sharci lamar toddobayo toban socona baxa shan iyo labaatanka bishii laba iyo tobanaad laba kun sagaaliyo toban ee sharciga maareynta maaliyadda guud sababtoo ah waxa uu waxa uu si ula kac ah ugu kac u dayacay islamarkaana uu dib u dhigay qabashada howl rasmi ah taas oo ah musuq maasuq iyo wax isdabamarin ka socotay ka socday dak- ku socday dakhliga dowladda kasoo xeroon jiray ade- ee kasoo wax isdabamarin ka socotay ka socday dakhliga ka soo xerooda adeega fiisa kordhinta dalku joogga iyo ruqsadda shaqada oo uu ka ahay sargaal idman taas oo ay waajib ku ahayd in uu in uu la soo wadaago in uu kormeero mar walba dayacadaas oo mas-uuliyad daradaas uu ka sameeyey ay ka dhalatay in la luunsado lacag dhan labaatan milyan sagaal boqol soddon iyo laba kun shan boqol iyo toddobaatan dollar kiiskan waxaa dhibana ka ah qaranka soomaaliyeed goobta uu dembigu ka dhacay waa garoonka diyaaradaha ee aadan cadde taariikhda dembigu dhacay waa sideedii bishii saddexaad laba kun sideed iyo tobankii ilaa labaatankii bishii afaraad laba kun labaatan iyo saddex eedda xafiiska xeerlaaliyaha guud usoo jeediyey ama kusoo eedeeyey jacfar maxamed axmed oo ah eedda ku xusan qodobka laba boqol konton iyo shan oo lala akhriyey iyo qodobada kale ah laba boqol konton iyo shan xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobada laba iyo tobanaad afartan iyo lixaad fakradiisa koowaad iyo qodobka konton iyo shanaad ee sharciga maareynta maaliyadda guud maxkamaddu waxay u diiwaan gelinaysaa inuu uga jawaabo eeddaas xafiiska usoo jeediyey in uunan gelin eedeysanaha shanaad cabdikaafi xasan maxamed ina raabiye axmed xasan dhashay kow iyo labaatankii bishii labayo tobanaad kun sagaal boqol siddeetan iyo siddeedii ku dhashay gaalkacyo ahaana agaasimihii hore ee maamulka iyo maaliyadda hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda jamhuuriyadda federaalka soomaalina maqana ah eedda koowaad ee eedeysanaha shanaad cabdikaafi xasan maxamed waxaa xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka kusoo eedeeyey eedda ku xusan qodobka ladiisa koowaad ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo lala akhriyay qodobka toddobaatan iyo kow oo ah ka qayb qaadasho dambe ee isla xeerka ciqaabta soomaaliyeed sababtoo ah wuxuu si ulakaca ugu kacay ugana qayb qaatay ficil xatooyo xoolo dadweyne lunsasho iyo ku taklifal hanti iyo dakhli dowladeed dakhligaas oo ah kan ka soo xiroon jiray adeega bixinta baasboorada hantida uu ka xeraynteeda ka qayb hantida oo xadideeda ka qayb qaatay waxa ay dhan tahay afar milyan sagaal boqol toddobaatan iyo lix kun sagaal boqol konton iyo kow dollar asigoo hantida uu xaday uga faa'iidaystay naftiisa kiiska waxaa dhibana ka ah qaranka soomaaliyeed goobta uu dembigu ka dhacay waa garoonka diyaaradaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha si gaara taariikhda dembigu dhaca waa kowda bishii koowaad laba kun sideed iyo toban ilaa soddonka bishii lixaad laba kun saddex iyo labaatanka eedda xafiiska xeerlaaliyaha guud usoo jeediyey eedeysanaha shanaad cabdikaafi xasan maxamed ee ah eedda ku xusan qodobka laba boqol afartan iyo kow fakradiisa koowaad oo lala akhriyay qodobka toddobaatan iyo kow ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed taas oo ah inuu xatooyo xoolo dadweyne ku kacay hantida uu wax ka lunsadana ay gaarayso afar milyan sagaal boqol toddobaatan iyo lix kun sagaal boqol konton iyo kow dollar eedaas xafiisku usoo jeediyey maxkamaddu waxay u diiwaangelinaysaa inuu uga jawaabay inuuna fardembiyeedkaas gelin eedda labaad ee eedaysanaha shanaad cabdikaafi xasan maxamed waxaa xafiiska helaaliha guude qaran kusoo eedeeyey eedda ku xusan qodobka labaad faqriyihiisa koowaad labaad iyo saddexaad ee iyo qodobka siddeed labaatanaad ee sharci lambar kow soo baxay koo iyo labaatanka bishii labaad laba kun lix iyo toban sharciga ka hortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argixisada ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo lala akhriyay qodobka soddon iyo sagaalaad faqradiisa faqradiisa koowaad xarafkiisa baa oo ah sifaalaha dembiga cusleeya ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed sababtoo ah wuxuu galay dembi hodmid sharci darro ah asiga oo hantiyey heestay bedelay qariyey daboolay raatiray isticmaalay ama xawilay lacag uu ku helay sifo sharci darro ah lacagtaas oo ah mid uu ka lunsaday ka xaday ka musuq maasuqay dakhliga dowladda uga soo xiroon jiray adeega bixinta baasaboorada asiga oo falka uu ku sameeyey falka uu sameeyey si uu u qariyo faldimbeedka kale ee ku xusan qodobka laba boqol afartan iyo kow faqradiisa koowaad ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed goobta uu dembigu ka dhacay waa qaran kiiska waxaa dhibana ka ah qaranka soomaaliyeed goobta uu dembigu ka dhaco waa hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda taariikhda dembigu dhaco waa kowdii bishii koowaad laba kun sideed iyo tobankii ilaa soddonka bishii lixaad laba kun saddex iyo labaatanka eedda xafiiska xerlaalyaha guud usoo jeediyey eedaysanaha shanaad oo ah eeddii labaad uu usoo jeediyo ee ah eedda ku xusan qodobka labaad faqradiisa koowaad labaad iyo saddexaad iyo qodobka labaad iyo sideedaad ee sharciga ka hortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argixisada oo lala sii akhriyay qodobka soddon iyo sagaalaad faqradiisa koowaad xarafkiisa ba maxkamaddu waxay u diiwaan gelinaysaa inuu eedaysano uga jawaabay in uusan faldembiyeedkaas gelin eedaysanaha lixaad cabdiraxmaan maxamed cali caadle ina xaawasha cusmaan dhashay afartii bishii saddexaad kun sagaal boqol sideetan iyo afartii ku dhashay muqdisho ahaana agaasimihii hore ee waaxda ajaanibta ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya haddana maqana ah eedda koowaad ee eedaysanaha lixaad cabdiraxmaan maxamed cali caadle waxaa xafiiska xerlaalyaha guud ee qaran kusoo eedeeyey eedda ku xusan qodobka laba boqol afartan iyo kow faqradiisa koowaad ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo lala akhriyay qodobka toddobaatan iyo kow oo ah ka qayb qaadasho dambe sababtoo ah wuxuu si ulakaca ugu kacay ugana qayb qaatay ficil xatooyo xoolo dadweyne lunsasho iyo ku-tagrifal hanti iyo dakhli dowladeed dakhligaas oo ah kan ka soo xiran jiray adeega fiise kordhinta dalku joogga hantida hantida xadideeda ka qayb qaatay waxa ay dhan tahay lix milyan sideed boqol konton iyo sideed kun laba boqol iyo labaatan dollar asiga oo hantida uu xaday uga faa'iidaystay naftiisa kiiska waxaa dhibana ka ah qaranka soomaaliyeed goobta uu dembigu ka dhaco waa garoonka diyaaradaha taariikhda dembigu dhacay waa sagaal iyo labaatankii bishii afaraad laba kun sideed iyo tobankii ilaa toddobadii bishii shanaad laba kun labaiyo labaatanka eedda xafiiska xeerlaalyaha guud usoo jeediyey eedaysanaha lixaad oo ah cabdiraxmaan maxamed cali caadle ahna eedda koowaade xafiiska usoo jeediyo taas oo ah midda ku xusan qodobka laba boqol afartan iyo kow lala akhriya qodobka toddobaatan iyo kow oo ah inuu xatooyo xoolo dadweyne ka qayb qaatay lacagtaas oo xatooyadeeda ka qayb qaatana ay dhan tahay lix milyan sideed boqol konton iyo konton iyo sideed kun laba boqol iyo labaatan dollar maxkamaddu waxay u diiwaan gelinaysaa eedaysanahaas inuu uga jawaabay in uusan faldimbiyeedkaas gelin eedda labaad ee eedaysanaha lixaad cabdiraxmaan maxamed cali caadle waxaa xafiiska halaaliya guud ku soo eedeeyey eedda ku xusan qodobka saddex boqol lixdan lix ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo lala akhriyay qodobka toddobaatan iyo kow oo ah ka qayb qaadasho dembe ee isla xeerka ciqaabta soomaaliyeed sababtoo ah wuxuu si ulakaca ugu kacay ugana qayb qaatay ficil been abuurid dukumenti dowladeed dukumentigaas oo ah kuwa xisaabyaha guud ee dowladda taas oo taas oo si taas oo kala qayb qaatay saraakiisha wasaaradda maaliyadda oo uu shaqo wadaagta la ahay una sameeyeen si ay uga faa'iidaystaan ama ugu lunsadaan dakhli dowladeed dakhli dowladda uga soo xiran jiray fiise kordhinta kiiska waxaa dhibana ka ah qaranka soomaaliyeed goobta uu dembigu ka dhaca waa garoonka diyaaradaha taariikhda dembigu dhaca waa labaatan iyo sagaalka bisha afraad laba kun sideed iyo toban ilaa toddobada bishii shanaad laba kun labaiyo labaatanka eedda labaad ee xafiiska xalaalyaha guud usoo jeediyey eedaysanaha lixaad oo ah cabdiraxmaan maxamed cali caadle ee ah eedda ku xusan qodobka saddex boqol lixdan iyo lix lala akhriyay qodobka toddobaatan iyo kow oo ah been abuuris dukumenti dowladeed maxkamaddu waxay u diiwaan gelinaysaa eeddaas inuu uga jawaabay in uusan gelin eedda saddexaad ee eedaysanaha lixaad cabdiraxmaan maxamed cali caadle waxaa xafiiska xeerlaalyaha guude qaran kusoo eedeeyey qodobka saddex boqol iyo lixdan ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo lala akhriya qodobka toddobaatan iyo kow oo ah ka qayb qaadasho dembi ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed sababtoo ah wuxuu si ula kaco uu si ula kaca u adeegsaday shaabad dowladeed oo been abuur ah shaabadaas oo ah tan wasaaradda maaliyadda ee lacag qabashada asiga oo shaabadda been abuurka ah ku bixiyey fiise kordhin una adeegsaday si uu uga lunsado la- dakhliga dowladda uga soo xiroon jiray fiise kordhinta kiiskaa wuxuu- waxaa dhibanakaa qaranka soomaaliyeed goobta uu dembigu ka dhaco waa garoonka diyaaradaha taariikhda dembigu dhaco labaatan sagaalka bishii afaraad laba kun sideed iyo toban ilaa toddobadii bishii shanaad laba kun labaiyo labaatanka
guud ahaan barnaamijka wareegga wararka caawintaas ayaan kusoo gabagabeynayaa anigoo cabdisalaan juulo shaakir ayaa idinla socodsiinayey cabdiwahab cabdiqaadir xasan ayaa farsameynayey barnaamij kalnamida intaan ku kulmi doonno waa dhammaanteen oo dhammaantiin idin leh habeen wanaagsan